أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus maanta idiin hayse kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda kenya ayaa mar kale quus ka muujisay fashilka hareereeyay duulaanka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya xildhibaan iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah maamul goboleedka gaalaraaca ee koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey murtad lafta gareen inuu is-horistaag ku sameeyey safar ay ku tegi rabeen magaalada baydhabo idaacadda islaamiga alandulus ayaa baahisay dardaaranka haliigii labaad oo ka mid ah raggii fuliyey weerarkii barakaysnaa ee godka jilcow wilaaya islaamiga ee bay ayaa kobcin dhanka xoolaha u sameysay xoolo dhaqatada ku nool deegaano hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayadaas kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale digniin culus u dirtay xubnaha mucaaradka ridada ee hubka ku sita magaalada muqdisho عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaadaha taariikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa mar kale quus ka muujisay fashilka hareereeyey duulaanka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare dowladda saliibiyadda kenya ayaa mar kale walaac xooggan ka muujisay dhaqaale la-aanta bahsan ee dul hoganaysa duulaanka isbahaysiga eyusom ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya taliya xigeenka ciidanka difaaca kenya murtad maxamed xasan ayaa si weyn uga qayladhaamiyey fashilka hareeyay isbahaysiga eyusom maru dhowaan ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen taliyaasha militariga ee wadamada ay ciidamadoodu qaybta ka yihiin howlgallada militari ee ururgaaleedka qaramada midoobay shirkan oo maalmo kahor ka qabsoomay caasimadda hindiya ee new delhi ayaa taliya-xigeenka ciidanka kenya uu si gaar ah ugu nuxnuxsaday warwarka ay dowladda kenya ka qabto dhibaatooyinka dhaqaale ee hareeyey howlgalka eyusom murtad maxamed xasan waxa uu si cad u sheegay in maalgelin la-aanta soo food saartay eyusom ay si weyn u weeqayso awoodda ciidamada calooshadu shaqaystayaasha afrikaanta sidaas darteedna aanay u babaacdhigi karin dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta xarakada al-shabaab qayladhaantan kasoo yertay taliya-xigeenka ciidanka kenya qayladhaantan kasoo yertay taliya-xigeenka ciidanka kenya ayaa kusoo aadaysaa xilli dowladaha saliibiyiinta ee qaybta ka ah duulaanka ashaadala dirirnimo ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ay walaac xoogan ka qabaan dhaqaale la-aanta haraysay howlgalka eysom oo haatan qarka u saaran in gebi ahaanba uu burburo jazaaka allahu khayran walaalka caliyare xildhibaan iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah maamul goboleedka gaalaraaca ee koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey murtid naftagareen inuu ka hor istaagay safar ay ku tegi rabeen magaalada baydhabo wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in maamulka koonfur galbeed uu maanta baajiyey safar ay halkaasi ku tegi rabeen siyaasiyiin mucaarad ku ah maamulkaasi xubnahan uu dib u celi murta laftagareen ayaa la sheegayay in ay soo dirtay koox xirdada soomaaliya islamarkaana uu hogaaminayo guddoomiyii hore ogolaha dawaaqidda murtadiinta murtad mursal maamulka ridada koonfur galbeed ayaa diyaaradaha ka duula muqdisho islamarkaana aada baydhabo amar ku siiyey inaysan soo qaadi karin xubnahaasi murtad maxamed cabdi faranga oo ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqidda kooxda ridada ayaa ku eedeeyey murtad laftagareen inuu is hor istaagay safarkooda magaalada baydhabo idaacadda islaamiga al-andulus ayaa baahisay dardaaranka halyigii labaad oo ka mid ahaa raggii fuliyey weerarkii barakeysnaa ee godka jilcow faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen ismaaciil salaad guleed إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي
waxaan idin leenahay ummadda muslimiinta ah waad dhibaatayseen waxaana ku dhibaatayseen xabsiyada gaar ahaan xabsiga jilcow biiidnillaahi tacaala horta kuwa xabsigaas walaalaha ku jiraan waxaan leenahay maanta iyo beri bis ah na suga biiidnillaahi tacaala wallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisii ayaan u soo socnaa ka bacdi soomaal inaan idink aa idiin furanno oo wixii cadow ah meeshaasa joogin inaan laayno
كنا بالإله معلقين تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينة كتاب الله zakariya cumar saalax oo ku magac dheeraa cuhmaan waa amiirkii hogaaminayey halyeeyadii inqimaasiyiinta ee weeraray xarunta murtadiinta ee godka jilacow ee magaalada muqdisho geesigan oo ahaa halyeey ku soo hanaqaaday jaceylka jihaadka iyo istishaadka ayaa ka dhashay beesha dabareeg gaar ahaan mariire wuxuuna ku dhashay degmada diinsoor ee wilaayada baay istishaadii zakariya cumar saalax ayaa ka tirsanaa jabhadda wilaayada islaamiga ah ee mudug isagoo ka soo qayb qaatay dagaallo lagu dhiig bixinaya maleeshiyaadka riddada oo ka dhacay wilaayadaasi inqimaasi zakariye oo muddo hilow iyo hamuunba u qabay fulinta howlgal istishaadi ah ayaa iska diiwaangeliyey katiibadda cisiga iyo sharafka ee istishaadiyiinta wuxuuna muddo ribaad ugu jiray inuu mar uun fuliyo camaliyad istishaadiye ah نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا هي الدنيا ورب البيت تفنى istishaadii zakariya oo ka mid ahaa halyeeyadii fuliyey camaliyaddii loogu magacdaray howlgalka u gargaaridda kuwa dulman ee labiyo tobankii bishani rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga ka dhacday godka jilacow ayaa dhiiggiisii daahirka ahaa u huray u nusraynta maxaabiista muslimiinta ee ku xidhnaa godka jilacow intii uu socday howlgalkaasi wuxuu walaalkeen zakariya fariimo dhaxalgal ah ka soo dirayey dhismayaasha godka jilacow halkaas oo uu kula dagaalamayey cadowgii halkaasi lagu weeraray horta qofkiina la hadlaayo waxaa weeyaan waa walaalkii hogaaminaya ciidanka marka maanta waxaa weerar kusoo qaanay geeda la yidhaahdo xasbiga dilaaw magaalada muqdisho marka ilaahay dembigiisii waxaana ku daahfurnay camaliyad gaadi ah ilaahi subxaanahu watacaala ilaahayna guri waa lagu siiyey haddaay tobanka ilaa iyo hajarka anaga ayaa ka filan xabsigii oo ariga wixii dhan ka maamulaya dhulka ayaa ka badinta markaan wixii oo ariga qalab ay lahaayeen loo burburin waana guli maanta wayna banaanka istaagay ilaa hajarka mana soo gelin ilaa hadda waxay suuriyaa qaraxa waxbay suuriyaa ma garin anaga waxaan u taagannahay laa ilaaha ila allah inay kor u yeelno uma kabacdi dadka mustadcafiinta ah ee la duuliyey inaan dulmiga aan ka qaadno ma garan سنة المختار فينا وأعراض النساء لها أنين تقول أما ترون الكافرين كتاب الله istishaadii zakariye ayaa ku tilmaamnaa mujaahid cibaado badan oo laasimi jiray akhrinta qur'aanka soomka iyo qiyaamuleelka ka hor inta uusan u dhaqaaqin howlgalkiisa ayuu walaalkeen zakariye waxa uu muslimiinta iyo mujaahidiinta u reebay dardaaranno dhinacyo badan taabanaya waxaana allah u weydiinaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa
على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون أمد المسلمين تأه dhammaantooda waan salaamayaa halkan baan ka salaamaya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي سبحانه وتعالى وحليه كوا إيمانك لغا هليو إلهي سبحانه وتعالى كعبسدا والسدب إلهي سبحانه وتعالى وعبسدا إلهي سبحانه وتعالى وحليه مركا أصور مننا إلا إذن كوا مسلمين موياني مركا وحان ليها أمد المسلمين تا ميل كست أي جوغان وحان ولد دردان هرت وصياداسي كبعد وحان ليها ummaddii waxaa la haysta waa diintiina iyo dalkiina weeyaan waxa haystan idinkana waa u jeedaan waa dad oo isku soo baxaystay inay adduunkani iyo diinta ilaahay subxaanahu watacaala ay dumiyaan ay isku soo jeesteen hadday yihiin soomaaliya iyo hadday yihiin etoobiya iyo hadday yihiin burundi uganda iyo kenya ugu horreeyana maraykan ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisana waa nooga adeeyey waxay rabaan inay idin laayaan oo dhammaantaynaba ayna laayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacuu diriir iyo colaad idinka deeyi maayaan nimankan ilaa ay idin kiristaameeyaan mooyaane insha allah maddaasna ma dhici doonto ayaga ayaa dulloowaya oo gaaladaas ayaga ayaa dulloowaya wa imaa soomahan anaka ayaa shahiidayn wax kaloo ka dhahay ma lahan waxaa lagu dhaqmaya waa diinta rabbi subxaanahu watacaala marka ummadda muslimiinta ah waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala inay ka cabsadaan oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ay soo baxaan oo ilaahay subxana watacaala diintiisa ay soo aadaan ayaan fariin ah ugu diraya waxaan kaloo fariin u diraya walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan oo meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay horta ilaahay subxaanahu watacaala ha idiin xifdiyo oo maanta waxaad u taagan tihiin koryeeladda diinta rabbi subxaanahu watacaala insha allah camalkiinana ilaahay idinkama dayaco oo ilaahay ikhlaasa idinka dhigo dhammaantiina ilaahay ikhlaasa nooga dhigo oo waxa anaka aan qabanayn marka waxaa la nooga baahan yahay ilaahay subxaanahu watacaala inaan ka cabsano oo ilaahay subxaanahu watacaala wax walbo anaka aan qabanayn ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiis aan u qabana camalka anaka aan qabanayn wallaahi aladii laa ilaaha hayru alla daraaddiisa mooyaane wax kale uma qabanayno ummadda muslimiinta ana midaas ha ogaadaan anaga waxaan u taagannahay diinta rabbi subxaanahu watacaala inaan koryeelno ciddii dulmanna dulmiga aan ka qaadno intuu ilaahay subxaanahu watacaala aan kala kulmayno ama nasri ilaahay subxaanahu watacaala oo naga siina waa anagoo muhaajiriin ah oo anagoo ansaar ah dhammaanteen waxaan isku baxaysane inaan ilaahay subxaanahu watacaala kelimadiisa aan koryeelno mujaahidiintan waxaan leeyahay markaan abshiruu bishaarista ilaahay subxaanahu watacaala wuu noo bishaariyey axibatan alkiraam ilaahay wuu noo bishaariyey insha allah anakana waxaan rabnaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu naga raali noqdo oo agtiisa farxad iyo wax walba aan ka helno ayaan rabnaa biidn illaahi tacaala taasna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ballan qaaday ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo diyaariyey haddaan adduunka aan ku rafaano aan ku dhibboona biidni illaahi tacaala ilaahay agtiisa ayaa wanaag ikhiraad noo jira marka waxaan leeyahay mujaahidiinta ah waxaan leeyahay camalkeena ikhlaas ilaahay nooga dhigo oo ilaahay subxaanahu watacaala ha noo barakeeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisa camalkaas aan u qabano wallaahi bilahi maanta haddaan ilaahay daraaddiisa aan u qabano wallaahi wax kaswaan waan helaynaa marka mujaahidiinay waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa ayaan idin dardaarmay mar walba mar walba meel kasta ay joogtaan marka waxaan kaloo fariin u diraya umarada mujaahidiinta gaar ahaan abaa cubayda maanta amiirow waxaan ku leenahay samcan wa taacan waxaana kugu hadaacnay ilaahay subxaanahu watacaala qolkiisii yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuul wa ulul amri minkum oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa iimaankii iimaanka laga helayow ateeca ilaahay iyo rasuulkiisa ulil amrigana ateeca ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay maanta waan ku adeecnay waxaana kugu adeecnay macruufka adi aadna faraysid oo kelimada laa ilaaha ila allah in la koryeelo oo aad maantan uga amartay biidni illaahi tacaala waan ku adeecaynaa filmanshati walmakara intaas dhan waan ku adeecaynaa biidni illaahi tacaala intaad nagu wadid khayraadka biidni illaahi tacaala ilaahay adigana waxaan kaaga baryaynaa inuu ilaahay ka sugo waan kuu soo ducaynaynaa mar kasta wallaahi maanta amiirow waan ku jecelnahay waan ku jecelnahay gaar ahaan aniga xitaa saas ayaan kuu jeclahay maanta amiirow waxaan ku leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku xifdiyo oo maanta wallaahi wax aan kuu qaban karo ma jirto ilaa duca mooyaane middaas ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga soo baryaya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalo camalkaadii maanta wallaahi mas-uuliyad weyn ayaad haysaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku saaray ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan kaaga baryayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduun iyo aakhara inuu kaa farxiyo adduun iyo aakharaba inuu ilaahay kaa farxiyo ayaan ilaahay kaaga baryaya oo marada kalena waxaan leeyahay idinkana sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadiisii ayaad maanta u taagantihiin oo kelimadiisii ayaa maanta laydin dhibaataynaya oo kelimada laa ilaaha ila allah ayaa maanta guryihiina aada ugu weyseen saad kelimadaasi aada u koryeeshaan oo xaasiskiinii oo qaraawidiinii oo dalkiina dhan aada ugu faaruqdeen hadday yihiin muhaajiriin iyo hadday yihiinba ansaar dhammaantiinan waa idinsoo ducaynaynaa maanta anagan waxaan u taagannahay saad wax u soo qorshayseen middaas inaan fulino oo rabbi subxaanahu wa tacaala daraaddiisa aan u fulino wallaahi wax kale uma taagin haddaad maanta ilaahay aada barisa baraysaan oo baryadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinka aqbalo anagana sidaas ayaan u fulinaynaa biidni illaahi tacaala marka waxaan idin leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo marka waxaan fariin u dirayaa qaraabadeydii qaraaway waxaan idin leeyahay horta waa i taqaanin dhammaantiina magacaygana waa taqaanin waad ikasiisin dhammaantiini horta waxaan idin dardaarmaya ilaahay cabsidiisii markaan haddaad aad maqashaan shahiidkii haddaa maqashaan ani waxaan u bahay ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisii cabsidiisii ilaahay inuu iga raali noqdo oo idinkana maalinta qiyaamaha aa idin shafeeca qaado biidni illaahi tacaala waa idin shafeeca qaadi doonaa inta hadduu ilaahay raalli igu noqdo markaan waxaan idin leeyahay sabra oo cadowgana la sabartama oo maanta jihaadka meel weyn ayaad ugu taagantihiin oo meel weyn ayaad ugu taagantihiin marka waxaan idin lahay sii laba kacleya oo ku sii dara sidii saas imid ka sii daran la soo baxa maanta waan idin jeclahay waxaad wadaan waa jihaadka weeyaan waxaad u soo kacdeen jihaadka waxaan idin leenahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala absidiisa gaar ahaan waxaan u dardaarmay waalidkaygii marka waxaan leeyahay gaar ahaan hooyadeed hooya waxaan ku leeyahay haddaad geerideeda qasha goor baad maqli doontaa sabar ayaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ayaan kuu dardaarmay waxaa kaloo kugu dardaarmay caruurta aniga ila dhalatay iyo wiilkii aniga aan dhalaba waxaan idin waxaan kaa rabaa hooya gaar ahaan adiga intaad nooshahay inaad diinta rabbi subxaanahu wa tacaala aad kasoo barbaaraysid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintaani koryeelidiisii inaad kasoo barbaaraysid waxaa waxaana ugu sheekaysaa waddada aniga aan ku baxay inuu asigana ka soo baxa waxaan kaloo u dardaarmay xaaskii waxaan ku leeyahay horta ilaahay subxaanahu watacaala kaa raali noqdo waxa aad ii qowtay wallaahi bilahi wax weyn weeyaan weligaada ima aadan dhibin ilaahay subxaanahu watacaala raali ha kaa noqdo ilaahay subxaanahu watacaala ani adigana hanagu kulmiyo jannada biidni illaahi tacaala marka waxaan ku leeyahay adduun ka horta wax ku dhibaya ilaahay kuma tuso ilaahay subxaanahu watacaala ha kaa raali noqdo waxaan kaloo fariin u diraya adeerkeyga waxaan leeyahay adeerkeyga maanta waa isoo barbaarisay waxaana iga soo barbaaraysay jihaadkani si aan meel sar ah u gaarsin lahaa ayaad iga soo barbaaraysay horta ilaahay subxaanahu watacaala ha kaa raali noqdo ilaahay khayr ha ku siiyo waxaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala jihaadka ha kaa sugo oo ilaahay subxaanahu watacaala camalka adiga aa qabatin ilaahay kaa aqbalo waxaan ilaahay ka rajeynayaa maalinta khiyaamaha inaan kuu shafeexa qaado biidni illaahi tacaala middaas ayaan kaaga baryaya markaan waxaan kaloo fariin u diraya gaalada oo ku soo duulay waddankeena waa kelimadii ugu dambeysay weeyaan gaaloy waxaan idin leeyahay ayuha alashraar ayuha asufahaau alkhaasiruun waxaan idin leenahay ummadda muslimiinta ah waad dhibaatayseen waxaana ku dhibaatayseen xabsiyada gaar ahaan xabsiga jilcow biidni illaahi tacaala hortag kuwa xabsigaas walaalaha ku jira waxaan leenahay maanta iyo beri bis ahna suga biidni illaahi tacaala wallaahi ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisii ayaan u soo socnaa ka bacdi soomaan inaan idink aa idin furano oo waxay cadow ah meeshaasa joogin inaan laayno markaan gaaladaas waxaan leenahay waxaad doontaan sameeya taariikhda ay idinku dhici doonto oo taariikhda idinka ay idinku dhici doonto ayaan la yaabanahay horta marka ugu horeysa waxaa waajib iga ah inaan kelimada laa ilaaha illah ay idin gaarsiiyo horta oo toobad keena alaana tuubu ila allah toobada waa diideen soo ma ahan wallaahi anigoo magaciga ah zakariya cumar saalax oo walaalahana ay ii yaqaanaan cusmaan waxaan ku leeyahay waxaad ku bishaaraysataa addabxu waa gowraca weeyaan gurguurta gaaladan dhan wallaahi bilaahi waxaad arki doontaan rag xol ah ayaad arki doontaan biidni illaahi tacaala gaare gaari iyo qori qori xagga dhig waxba hadalka idinkuma dheeraynayo aniga wixii farina waa ladiin dira maanta biidni illaahi tacaala waxaan ku hadlaya aniga aan kasaya waa ficil weeyaan waana arki doontaan rabbina wuu arki doonaa wixii meeshaas aan ku sameeyey biidni illaahi tacaala camalkeygiina ikhlaas ilaahay iga dhigo soo islaama waa imaa soomaahan الذبح
أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة
wulasaamiyigee bay ayaa kobcin dhanka xoolaha ah u samaysay xoolodhaqatada ku nool deegaana hoostaga magaalada buurhakabo ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkan bashiir maxudiin abu ayman deegaanka bisaqcadde insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan qaybino xoolihii tamwiilka oo lagu kobcinayey ummadda maaragtay muxuu ahaaye oo soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer miyiga ah wilaayada islaamigaha ee baay waxay soo gebagabaysay mashruucii dadka muslimiinta loogu talagalin ay isku filnaansho dhexdooda ku gaari karaan kaasoo sanadkan ay nasiib u heleen ilaa ay konton qoys oo reer miyi ah kana mid a bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka qansaxdheere iyo buurhakaba ee wilaayadan mashruucan kobcinta oo dhaqaale abuur loogu sameynaya dad sabool ahaa iyo kuwa waxaysay oo kobcin iyo kaabidba loo sameynayey ayaa waxaa dad kala siinaya sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri shan iyo soddon neef oo ari ah dadka ayaa la siinayey xoolo nool oo dhaqasho iyo dheef begeli kara si dadkaas gebi ahaanba ay kaga baxaan fakriga amaba ugu yaraan ay sanadka soo socda ay walaalahooda ka hooseeya ay sakada siin karaan dhowaan wilaayada islaamigaha ee baay mar kale waxay deegaanka bisiqacde ee hoosaga degmada buurakaba mashruucan kobcinta ee ugu samaysa shan iyo labaatan qof oo ka kala yimid deegaanada masaare ceel bashiir iyo deegaanka bisqacadda oo ahayd halkii lagu qeybinayey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay ayaa sharxaya mashruucan kobcinta ee ka dhacay deegaanka bisqacadde waxaan ku guda jirnaa wila mashruucii kobcinta dadka masaakiinta ah lagu dhaqaalasiinayey lagu tamwiilinayey ayaan ku jirnaa horey waxaan ugu soo dhammaanay degmada qansax dheere degmadii labaad ayaan maanta joognaa insha allahu tacaala waa degmada buurxakaba gaar ahaan deegaanka bisagcaddo oo maqarka degmada ah ayay shaqada ka socotaa dad aad iyo aad u fara badan oo masaakiin ahaa oo aad u tabaalaysanaa ayaa halkan la isugu keenay bixamdulilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu qadaray dadkaasi in la tamwiiliyo xoolo fiican la siiyo waa shan iyo labaatan qoys shaqadaasi si fiican bay ku socotaa wax la siinayona waa ari halkii qoysba uu heli doono shan iyo soddon neef insha allahu tacaala sidoo kale qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay ee ku sugnaa deegaanka bisaqcade ee sanadkan la siiyey min shan iyo soddon neef oo ari ah ayaa dhankooda cabira shucuurkooda ku aadan xoolahan kobcinta ee loo sameeyey geeka kow walaala muslimiinta maxadela waaga maxadle muslimiinta maxadela horma aragna ilaa madininin weerin ilaa muslimin weerti nolola le taawe langaalan weertin dila le taawe muslimiinta sin weeray toobnan are farahad wiinga faraani maasha allah atana geek farahadi farahadi kuwiinga surugna markii lagu dhahay ka waran soddon iyo shanta neef arigadaa iskale oo dhaqaaleysa lagugu talagalay ka waran walaahi farahad wiinga farahi farahad wiinga maanta farxaddaada maxaa ku qiimeyn lahayd ilaahay wiigna waahedkaa asa wajalag ewa ankama hadeena yo unkama hadnagna ilaahay wiina waahedka inti hanin weertey zekwaadka nasidi inti mooladiyo lahagbi an ambarahaay anti haneen gorotayna siiday soddon shan neef unanfedaana siideen ilaahay barakhaay galantiyo guraal hisaa hoolin ro labaatan neef irin ah soddon iyoonay shan naf irin ilinka dari konton iyo shanwo ilaahini barahay iyoona sadagaalankuwaal mujaahidiin marja korhashay kuwaal zakid haddaa soota haddii la deero on run halna noolna ilaahini deerside ini zaka kabeena hool siyeeton ayay lama naf irin kabeena haddii afarton ayay rikabeena waa kay haddii boqol iyo labaatan iyo saddex naf inta kabeena ilaahay ahni deersi muslimiintana ando ayaan ilaahay weyn waaheedka hay gaalada ila halijibi gaalada alihijibi gaalada alihijibi muslimiin garbiya guur alihisaar mujaahidiinta khaasa ilaahay marja korkuwaal ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dardaaran guud u jeediyey guud ahaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka qansax dheere iyo buurakaba ee sanadkan ka faa'iidaystay mashruuca kobcinta dhinaca sakada waxaan leeyahay dadkaasi masaakiinta ahaa haddana walaayada ay tamwiilisay waxaan kula dardaarmayaa طبعا مساكين fara badan oo idinla mid ah idinla mustawa ayaa jirtay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa idin gartay oo fadligiisa ayaad ku heshaan mujaahidiintana idinka ee idinsoo xuleenoo ayaa la idin siiyey waxaan kula dardaarmayaa marka in markii ugu horreysa ilaahay ay u shukriyaan oo u mahadnaqaan mar labaad inay garab istaagaan walaalahoodii mujaahidiinta oo ka shaqeeyey in faqriga ay ka baxaanoo maalqabeen ay noqdaan ka shaqeeyey oo hoolahaas ku wareejiyey inay garab istaagaan oo naftoodii iyo xantadoodii ilaahay gacantooda soo geliya inta bajihaadka ay geliyaan dhiiggaas daadanaya ay ku kaabaan oo garab istaagaan ummadaas ay garab istaagaan muslimiinta ah waxaan kaloo kula dardaarmaya insha allahu tacaala xoolahaasi inay dhaqdaan oo faqrigii maanta laga saaray beri aysan ku laabanin sanadka dambe ayagoo haddana gacmo maran aysan meesha soo istaagin oo xoolahaadii ay dhaqdaan soomaalida waxaa weeye waa holo dhaqata iyo tacbatooy weeye labadaasay inta badan u qaybsantaa marka xoolihii ilaahay baa gacantiina soo geliyaya inaad dhaqataan kontonkaa qoys haddaysan nagu soo laabanin sanadka dambe oo maalqabeen ay noqdaan oo zaka ay bixiyaan guul weyn waaye insha allahu tacaala guushaasi ilaahay sabab ha idinka dhigo noo ilaaliya guushaasin inaad ka mira dhalisaan oo sanadka dambe aad zaka bixisaan isku daya dadaalkiinni iyo juhdigiinni aad gelinaysaan xantadaasi ilaahay gacantiina soo geliyey yaan lagu ciyaarin yaan lagu faataalin mar kasta in adiga un wax lagu siiyo ma suurogalayso waxaa laga yaaba fursaddii kuugu dambaysay inay tahay marka xoolahaasi in laga faa'iidaysto insha allahu tacaala la dhaqdo la raacdo la tacbudo ayaan kula dardaarmayaa xaqii iyo waajibkiina laga bixiyo jihaadkana lagu garab istaago baaraka allahu fiik allaha fadligii waxaa si guula ku soo dhammaaday dhammaan howlihii qaybinta sakada xoolaha nool haddii ay ahaan lahayd waxsiinta fuqarada iyo masaakiinta iyo kobcinta dadka dhaqaale abuurka loo sameynaya ee sanadkan maktabka diiwaanka sakada wilaayada islaamiga ee baay uu ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan jazaaka allaahu khayran walaalka abu ayman kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale digniin culus u dirtay xubnaha mucaaradka riddada ee hubka ku sita magaalada muqdisho walaalkeen marwaan moxamed ee rubxintaasi inoo faahfaahinayo xilli uu sii xoogeysanaya khilaafka siyaasadeed u dhexeeya murtadiinta ayay kooxda riddada soomaaliya soo saartay digniino iyo amarro ka dhan ah kooxaha mucaaradka ah ee isku magacaabay golaha samatabixinta cumar cabdi cali oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ayaa shir jaraa'id ku sheegay in awood milatari u adeegsan doonaan cid weliba oo gaadiyi dagaal iyo ciidamo ku dhex wadata magaalada muqdisho wuxuuna ku goodiyey inay dagaal la geli doonaan ciddii xabad ku soo ridda maleeshaadkooda kooxda riddada ayaa qartay inay fulinayso amarkii isbuucii hore ka soo baxay ee dhigayay in hubka dhigis lagu sameynayo dhammaan saraakiisha maleeshiyaadka ee daacadda u ah siyaasiyiinta mucaaradka ah qof baabuur soo gatay ee iska buufsaday ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed riigmadooda ama loogadooda ku buufsaday ee isticmaalay magaalo joogana ma dhici doonto waxaa intaas kuu sii dheer waa haddii ee dhacday inuu isku adkeeyo qof gaari ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay way dhici doontaa waxaa waaye wax sheeko dheer waaye waxaan rabaa marka inaan ku soo koobo hadda ma dhicin ayadoon xabad dhicinaa laga soo qaaday laakiin qof kastoo isku dhejiyey gaariga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee aan diiwaan gashanayn ama buufsada ee isku dhejiyey gaarigaas iyo dheshiike iyo seven iyo bkm aan qaadanaynaa qof aan ka yeelayna mala hal sano markii la joogo ee ka dhiman tahay dowladda waxaan soo qaadaa dheshiike iyo waxaan soo qaadanaa baalkii iyo bambooyin iyo baalkii aan soo qaadanaa macnaheeda annaga waa naqaanaa meesha ay ku dhammaanayso arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan hubka dhigis lagu sameeyey ugu yaraan laba sargaal oo maleeshaad ku haystay muqdisho lana rumaysan yahay inay u janjeeraan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee isku diyaarinayeen kooxda riddada ay la galaan loolanna haddii murtase xasan gurgoodtu ku adkaysto ajendayaashiisa doorasho kusheegga ah jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan guud ahaan walaalaha iyaga muslimiinta warkii duurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waa nigi intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxay noo suurtageliyey oo aan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalaha iyaga muslimiinta ood kumaadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak